بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ودرسي لبعض إيه، رسالة النصائح المرسلة فصل في الإخلاص في إخلاص طالب العلم oo fasalkaani ka hadlayaa qofka daalibulcilmiga ah ikhlaaskiisa iyo ilaahay dartiis in ay acmaashiisa iyo waxbarashadiisa iyo qasadkiisuba uu ahaado taas baa laga hadlayaa marka ikhlaasku waa sirtaas ilaahay wadeeco yeelay qofkii addoommadiisa ka mida oo uu la damco ikhlaasku wuxuu yidhi junayd albaqdaadi raximahu llahu tacaala waa sir oo bayna allahi wa cabdih ilaahay addoonka dhexdooda ah laa yaclamuhu malakun fayaktubah malag ma ogo oo markaa qoro shaydaanna ma ogo oo markaa uu fasahaadiyo hawada iyo waxaasna ma soo gelayso ikhlaaska aayaad badan baa ku soo arooray wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin aayaadkaas iyo aayaad kaloo badan facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin alaa lilaahi ddiin alkhaalis axaadiis iyaduna tiro badan ayaa ikhlaaska ka hadashay marka wuxuu yidhi shiikhu wkun mkhlisa ya daalib اlcilmi qaasida bimardaati rabbi canka bacda almaniyati wakun waxaad ahaataa daalibulcilmigii oo qofkii cilmiga baranayo mukhlisan mid mukhlis oo camalka khaalis yeelaya yaa daalib alcilmi daalibulcilmiyow mukhlis noqo qaasidan wakun waxaad ahaataa qaasidan mid u qasdaya bimardaati rabbi rabbigay raalli ahaanshihiisa canka adiga uu kaa raali noqdo ilaahay inuu kaa raali noqdo mid dalbaya noqo bacdalmaniyati uu kaa raali noqdo geyrida ka bacdi inaa noqoto addoon laga raali yahay taas ku dadaal buu yidhi tacallam bara buu yidhi liajli illaahi ilaahay dartiis u baro diinta iyo cilmiga iyo waxaad dalbayso in kunta haddaad tahay raaqiban mid jarinaya oo jecel xusuula alamaani ammaan xasilidiis ammaan inuu kuu xasilo humma ammaankaa ka bacdina fawsan liibaan bijannatin jannaha ku liibaantid inay kuu xasisho haddii aad raadinaysid arrinkaa ku dadaal oo waxa weeye niyadaadu ha wanaagsanaato inama alacmaalu binniyaati baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wainamaa likulli mri'in maa nawaa xadiidkaas waa xadiid weyn ah aimmaduna in badan ay kutubtooda ku bilowdeen markaas waxa weeyaan maadaama ay arrintu sidaa tahay qofkaanina uu yahay qof adduunka safar ku ah waa inuu maaragtay waxa uu samaynayo iyo tacalumkiisa iyo cilbirashadiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala ku raaligareeyo ikhlaasna uga jeedo imaamu nawowi wuxuu yidhi qofkii doonaya waxaa dawaabuu yidhi ama habboon yombaqii liman araada shaya min adaacaat wainqal qofkii shay daacaad raba inuu sameeyo haba yaraaday inuu niyada soo xaadirsado cilmigiisa waa inuu maaragtay ilaahay dartii uga jeedo camalkiisu markuu camal falayo cibaadaadkii oo dhan baa halkaas soo gelaya markaas markuu xataa wax cunayo ama cabayo ama seexanayo inuu ugu xoogeysanayo daacada ilaahay iyo wixii la mida inuu niyeysto markaas waxa weeyaan waxa nafta ugu darnaanshaha badanna imaamu ghazaali kitaabkiisa la alixyaa wuxuu yidhi sahal baa waxaa la weydiiyey nafta maxaa ugu darnaan badano wuxuu yidhi ikhlaaska ugu darnaan badan ikhlaaska inay naftu la timaado waxyaalaha ugu daran oo ugu adag wey mar kalena wuxuu yidhi dadka laa ilaaha ila allahu ehelkeedu dadka dhahaya waa badan yihiin laakiin dadka mukhlisiinta ee ikhlaaska laga helay markii dadka kale loo fiirsho waa ay yaryihiin culimada qaar ka mida waxay dhaheen kun min asaadiqiin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin saadiqiinta macooda noqo haddaadan ka mid noqonayn fakun macahum saadiqiinta ka mid noqo haddaadan ka mid noqonayna ama aadan ka mid ahayna fakun macahum iyaga macooda la jirankooda ahaw walaa yakduran yowsan kusoo dhicin buu yidhi shiikhu fi lqalbi qalbiga dhexdiisa xubu riyaasatin madaxnimo jacayl wajaahin wa xubu jaahin jaah jacayl weji iyo jaah jacaylkiis qalbigaada yaysan marna kusoo dhicin fadaa kaas isagaay aslun asal buu u yahay likulli rasiyatin dhibaato oo dhan iyo musiibo oo dhan iyo balaayo oo dhan buu asal u yahay xubu riyaasada iyo xubujaaha qofka daalib cilmiga ah inuu madaxnimo raadinayo oo weji raadinayo oo ku raadinayo waxaa qalbigiisa ay ku jiraan looma baahna wixiisii oo dhan baa ka xumaanaya waa inaysan qalbigiisu waxa uu nadiif ka yahay walaa tadluban ha dalbin siitan magac dheeraan ha dalbin caanbax iyo siitan yaa waxa weeyaan qof aada iyo aada u magac dheer oon la sheeg sheego ha dalbin wa madxan ammaanna ha dalbin wa shuhratan caanbaxna ha dalbin fa haadaa kaasina suquudu suquudun dhicitaan weeye saaxi yaa saaxi yaa saaxiibi bay ka dhigan tahay saaxiibkadow kaasina waa suquud iyo dhicid lagu dhaco fii qacri huwatin bohol dhexdeed iyo meel booraan oo lagu dhaco ayay iyaduna ka dhigan tahay marka taasna iska ilaali ina arrimahaas aa raadinaysa waman yatacalam qofkii barta cilmiga lilmanaasibi linayli lmanaasibi manaasib gaarideed mansab iyo darajaha ku gaadhid qofka u baranaya diinahu diintiisa qofka waman yatacalam qofka baranaya diinahu diintiisa linayli lmanaasib linayli lmanaasib buu u baranayaa diinahu diintiisa manaasib inuu ku gaaro faqad daaca kaasi wuxuu dhumiyey cumran cimri badan buu cimrigii waa iska dhumiyey waa iska dayacay bilmasaawii xumaanyaal iyo waqaflatin qaflo ayuu ku dayacay oo ku dhumiyey marka waxa weeyaan waxyaalaha la rabo qofka daalibulcilmiga ah inuu iska ilaaliyo ayay taasina ka mid tahay marka waxaa imaanaya sida sayid cali uu sheegay karama allahu wajha sayakuunu aqwaamun yaxmiluuna alcilma laa yujaawisu taraaqihum cilmigay xambaarayaan qoloyn imaan doona kalxamahooda ma dhaafayo camalkoodu wuxuu khilaafayaa cilmigooda cilmigooduna wuxuu khilaafayaa camalkooda sirtooda iyo daahirkooda waa iskhilaafsan yihiin xalqo xalqay u fariisanahayaan waxoodu ikhlaas maaha waxay ka caroonahayaan qofka qofka jelsadiisa ka tegay hadduu cid kale aado ama la fadhiiso kuwa iyagaana kuwa habboon maaha baa leeyihi marka waxaa la doonayaa qofka cilmigiisu inuu maaragtay ilaahay dartiis yahay saa inuu noqdaa la doonayayo ficilkiisoo dhan liwajhi illaahi tacaala inuu dadka inuu yahay al raba inuu dadka weji kaga heshi wixiisu tahay lama rabo aqraantiisa ama kuwa laayniga a kasara madhid ka kor noqoti inuu niyadiisu tahay lama rabo inuu isdhaho dad badan waxa kaa bartay inuu dadka dad badan oo ku taageersan a yeelatid ujeedadiisu inuu wax u baranayo lama rabo cilmigiisu inuu cilmiyada kale oo dhan ka sareeyo ummadda kale inuu taas qasadkiisu yahay lama rabo waxaa rabaa inuu niyeyso ammaanadii inuu gudanayo wixii agtiisa ah oo cilmiga inuu faafinayo iyo diinta macaalimteeda inuu nooleynayo saasaa loo baahanya waiyaaka iyaaka alqawaadixa kullahaa ka icjaabi nafsin wariyaai wa sumcatin waiyaaka adaan kuu digayaa iyaaka adiga iyo waxaan idin kala degahayaa alqawaadixa waxyaalaha qawaadixda ah ee acmaasha xumeeyo xumeeya qawaadix iyo adigaan idiin kala digahayaa kullahaa hadde dhammaanteed qawaadixdaa dhammaanteed iyo adigaan idiin kala digaya waan kaaga digaya qawaadixdaas waxaa ka mid a ka icjaabi nafsin nafta isla yaabideeda nafta ijaab iswe- isla weynaad iyo cijaab iyo tacajub oo ku dhaco iyo cujbi wa riyaai iyo istususkii iyo wa sumcatin ismaqashiiskii waxyaalahaasoo dhan baa ka mid oo acmaasha fasahaadinaya thawaabkeedana baabi'inaya maxaa yeelay wuu- siduu fasahaadinayaa daa midkaas cijaabkaas iyo iscajabgelintaas acmaalahu qofka acmaashiisii bay fasahaadin buu fasahaadin fa thawaabuhaa acmaashaas cijaabku soo dhex galay thawaabkeedu ka mithli saraabin waa dhaan dabagaallo oo kale wirwirka oo kale taasoo kale noqonaysaa ow amase habaa'in waxaa habaha la yidhaahdo oo yaryarkaayoo quraanyada yaryar ka sii yaryaroo daaqadaha iyo markii la furo yaryaray isdaba meer- meeraysanayoo kale ee aan la qaban karin taasoo kale weeyaan acmaasha thawaabkeedu iyo waraqwatin raqwo oo kale macnaha xumbo ama xoor ama waxaa weeyaan daad xoorta oo kale waxaas maaragtay qashinkaada oo kale oo xumbadaadoo saasoo kaleaba acmaashiisa noqonaysa aan waxba nafaca lahayn acmaashiisii saasay noqonaysaa qofka ay icjaabkaas iyo riyaaga iyo sumcada iyo waxaas camalkiisa ay soo dhex galaan ayib waxyaalahaasoo dhan buu marka qofki iska ilaalinayaa daalibulcilmiga ahaa oo la doonayaa inuu ka fogaado iskala dagaalamo ee naftiisana uu ka waardiyeeyo si uu u noqdo haddee qof wanaagsan oo wixiisoo dhan ilaahay dartiisa ay yihiin subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa taktarib walaa taktarith ayib ha u aabayeelin bidami cay bidami haydaartayn iyo wasabi caayid waa isku mid waxa weeyaan waxba ha u aabayeelin waxba ha ka soo qaadin bidami dadka damigooda iyo wax ka sheegooda iyo wasabi caydooda ay adiga ku caayaan oo wax kaa sheegaan iyo nusqaaminta ay ku nusqaamiyaan ama ku yasaan waxba ha ka soo qaadin wadluban waxaad dalabtaa maraatiba cizin ciziga iyo sharafta maraatibteeda kulla waqtin waqti dhammaantiis bihimatinna ku dalab himmad iyo niyad iyo qasad weyn iyo himmad caaliyaah iyo casiimo qawiyaad oo adag ku dalab mar kastaba meelaha ma garanaysaa maraatiba cizinka ah ciziga maraatibtiisa taas aada iyo aada u raadi oo waxaa la rabaa alhima alcaaliya waxay asaas u tahay taqadumka iyo najaaxa iyo horumarka qofka uu meel wanaagsan gaaro himadiisu inay sarayso ayuu ma garanaysaa meel weynba ku gaarayaa ninkii waa isaga yidhi shaacirka ahaa waxaad ahaataa nin lugna ku haya ciidda yaa ninna ku- lugna ku haya yaa himadiisuna ay xidigaha ururta ama lixaha ay, ay taagan tahay halkaas ay joogto himadiisu lugahana dhulka ku haya saasoo kale noq marka dadkii dee dadaali jiray oo eh, waxaa ka mid ahaa himada sare lahaa oo cajiibka ahaa oo taariikhdu qodhay alimaam abu xaniifa raximahu llahu tacaala salaada subax waxaa la yidhi iyo salaada cishaha isku weesuu ku tukan jiray afartan sano usa ahaa baa la yidhi qaarna riwaayaadka konton sano ay tilmaamayaan saciid ibnu lmusayib sidoo kale konton sano inuu weesadii cishaha ku tukanayay salaada subax iyadana saasoo kalea la tilmaamay daawuus ibnu kaysaan inuu isaguna weesadii cishaha uu ku tukanaya afartan sano nin kale safaan ibnu sulaym dhinaciisa inuusan joodari saarin afartan sano dadaal iyo juhdi uu maaragtay bixinayo darteed markaas arrimahaasoo dhan abubakar ibnu cayaash baa ka mid a joodari aan maaragtay goglan konton sano isna sida ay macnaha ka- wadakara kathiiru min culamaai siyar watawaariikh ya rag badan baa iyaduna sida ninka la dhihi jiray si asriy ibnu muqallis assaqadiy ya isaguna toddobaatan iyo siddeed sano oo la arag isagoo dhinaciisu dhulka yaal ilaa inuu xanuunsan yahay mooyaane arrimahaas waaweyn iyo rag kale oo iyagoona taariikh taasoo kale la mida leh oo tiro badan ayaa sheikhu halkan ka sheegaya imaamu nawowi ayaa isaguna wuxuu sheegay abubakr annaysaabuuri afartan sano inuu baaqi ahaayo uusan hameen seexan subaxa uu ku tukanaya dahaaradii cishaha oo ku tukaday markaas waxaa ka mid ahaa asheekh cabdilqaadir aljiilaani yusalli subxa biwuduui lcishaa salaada subax weesadeedii waxaan leeyahay salaada cishaha weesadeeda inuu ku tukanayay salaada subax afartan sano intaas iyo taariikho kaloo dheerdheerba ay- waa ay jiraan marka waxa ugu wanaagsan oo qofka la siiyo waxaa weeyaan himad sare himad sare inuu helo marka himadaas sare baa muhiima hadee qofkas himadiisu intay saraysaana naftiisuna ay maaragtay dhibaatoonaysaa waidaa kaanat innufuusu kibaaran tacibad fii muraadiha alajsaamu nufuusu markay ahaato nafaf waaweyn oo qiimale oo himo sare leh tacibad fii muraadiha alajsaam muraadkeeda waxaaba ku daasha jirarkaa ku daala jirkaaba macnaha muraadka naftu raadinayso kuba noogaba ilaa naftiibaa hogaaminaysa marka arrimahaasoo dhan iyo cilmi kaloo tiro badanba sheikhu waa kusoo naqlinayaa sharaxa kitaabka risaaladan imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagana himad sare u saaxiib ahaa oo la yaab leh ibnu subkiga sida uu dabaqaatu shaaficiyati lkubraa uu ku sheegay dadka wax soo raro oo dhan waxay isku waafaqeen buu yidhi cimrigii imaamu shaafici yaa iyo waxa uu qoray inay maaragtay aada u maaragtay yaa kala sarreeyaan dadaal uu sameeyeybuu waxa uu cilmi soo saaray kusoo saaray cimrigiisu ma dheeran sheekha hadday tahay waxqorid hadday tahay qur-aanka si u akhrin jiray hadday tahay duruusta hadday tahay fataawaadka hadday tahay dikriga ilaahay saasoo ay tahayna wuu xanuuno badan baa hayn jiray waxaa la leeyahay cillad ama laba ciladood ama ka badan ayaa iskugu imaan jiray marmar baa soddon ciladood ama xanuun ay ku kulmi jireen waxaa laga sheegay laabtayda iyo meeshaas xudunta inta u dhaxaysa sagaal xanuun oo makhuuf oo mid kasta hadduu keligii ahaan lahaa oo noqon lahaa mid qaatiloo wax dilaya oo loo dhinto ayaan qabaa inuu yidhi imaamu shaafici markaas wuxuu ku soo gebagabeeyey qofka daalibu cilmigaadu seeftaada galka kala baxo waxaad madaxa kala dhacdaa wahsida iyo cajsiga waxa weeyaan waxaad samaysaa waxaad samaysaa juhdi iyo dadaal saas samee walaa tafraxan ha ku farxin fii madxihim dadka ammaantooda iyo wa hanaa'ihim faallada wanaagsan oo ay bixinayaan ay adiga ku ammaanayaan taasna waxbaha ka soo qaadinoo ha ku farxin fadaalika kaasina aslun asal buu u yahay lilquruuri kalsoomid iyo wakhisatin liidasho ayuu asal u yahay taasna iska ilaali kan ku ammaana iyo kan ku caaya agtaada sawaaun imaamu bukhaari baa yidhi almaadixu waddaamu cindii sawaaun kan maadixa iyo kan wax caayaya aniga agtayda waa isku mid bayin marka dee dadkana waxa weeyaan ridahoodu waa qaayatun laa tudrak waa yool aan marna la gaari karinoo inay dadku kaa raali noqdaan yaa dadka ridahooda lama gaari karo marka waddo kale ma jidho oo looga nabadgeli karo wixii adiga ku anfacaya un samee wixii ku anfacaya wax kuu taraya taa ku dadaal wa iyaaka adiga iyo waxaan idiin kala digayaa wa iyaaka adiga iyo waxaan idiin kala digayaa waxa weeyaan dawca nafsi waxaan kaaga digayaa dawca nafsi nafta adeeciddeeda fiimaa ku adeecdi turiiduhu naftu ay doonayso turiiduhu naftu ay raadinayso fii maa shay turiidu ay raadinayso naftu humaagaba walaa tattafiq ha kula heshiinin ha kula itifaaqin macaha nafta maceeda bisulxin sulx iyo wahudnati nabad nabadyarow midna hudno iyo sulx iyo afgarad marna nafta hala gelin waxa weeyaan waa inaad dhinac ka taagan tahay wuxuu yidhi nin asmaci baa wuxuu yidhi nin acraabiyaan maqlayo sida uu sheegay ibnuljawsi kitaabka la yihahdo damu lhawa nin acraabiya wuxuu yidhi buu yidhi haddii ay laba amar kaa ishkaal galaan aadan garanayn kooda hanuunka badan waxaad khilaaftaa kooda kooda macnaha hawadaada u dhowaanshaha badan kan kaleoo naftu diidan tahay same inta badan kaas baa sawaabkiiya walaa tardaa ha raalli noqonin laa ta'man ha aaminin bihaa nafti inna kaydahaa nafta makrigeedu cadiimu waa weyn yasiidu kaydkaasi wuxuu ka siyaadsan yahay oo ka dheeraad yahay kayda shari lbariyati beriyaha iyo khalqigoo dhan kii u shar badnaa makrigiisa oo shaydaanka ah yaa nafta kaydkeeda kasii daran yaa yasiidu kaydkaasi wuxuu ka siyaadsan yahayoo kasii badan yahay oo ka siyaadsan yahay kayda sharilbariyati beriyaha waa khalqigoo dhan kii u shar badnaa makrigiisa iyo dhagartiisa waa shaydaan waaye wa amaaratun weeye naftu mid amrid badan bisuui xumaan iyo washari shar daa'imo weligeed faxaadiran ka digtoonow kamaa takshaa saad uga baqdo akhiya iyo akhi walaalkadow fadka labwatin libaaxatiisa dhadig jarjarideeda iyo jeexjeexiddeeda iyo yaa dildilaacinteeda yaa iyo burburinteeda sida aad uga baqdin sidaasoo kale iyadana uga baq macnaha weeyaan iska ilaali fadka fadka labwatin libaaxa tiisa dhedeg ee goosha ah taas dilkeeda saa uga baqdidoo kale saasoo kale uga baq macnaha weeyaan aada iskaga ilaali waayo makriga aada buu u badan yahay kaaga imaanaya xagga nafta dhibaatooyinkeeda iyo waxaasoo dhan aada iyo aada iskaga ilaali ayib dhibaato iyo macsiyo iyo qaflo iyo shahw oo dhan asal waxaa u aabayiri ibnu cadaailaahi sheekhi la dhihi jiray yaa markuu xikmaddii konton soddon iyo shanaad uu sheegayay ee kitaabkiisa xikamka la yidhaahdo arida cani nafs nafta oo laga raali noqdo daaco iyo wanaag iyo baraarugsanaan oo dhanna waxaa asal u ah inaan nafta laga raali noqon waay inaad la saaxiibto qof jaahil oo naftiisa aan raalli ka ahayn baa ka fiican oo ka khayr badan nin caalim oo naftiisa raalli ka noqday inaad la saaxiibto waay ina anafsa la ammaarat bisuu waqaalif khilaaf buu yidhi hawaahaa nafta hawadeeda khilaaf waqmacan yaa ka tag oo jebi shahawaatihaa nafta shahawaadkeeda ka tag wakhudhaa qabo oo macnaha waxa weeyaan biqahrin qahri iyo khasbid nafta ku qabo iyo wanqilaabin soo gadoomid iyo ama soo leexin inaad nafta ku soo leexisid yaa bicanwatin inaad si macnaha khasab ah ayaa iyo xoog ah inaad usoo leexisid usoo gadoomisid yaa usoo leexisid inqilaab yaa usoo celisid sidaa ku dadaal buu yidhi wakhudhaa biqahrin iyo wanqilaabin bicanwa inaa inqilaab kula samaysa bicanwat na kusoo inqilaabti taasna saa ugu dadaal bay ayib weli iyadii baa markaa socota halkaana waxaa laga hadlayaa waxaa la yidhaahdo almubaadaratu ila alkhayraat waxa weeyaan khayraadka oo loo degdego weeyaan khayraadka mubaadara waxa la yidhaha mubaadara waa in loo degdego weeyaan waa khayraadka loo degdegaya khayraadka waxa daacaadka iyo waxa khayraadka ayaa macnaha loo degdegayaa wey haddaba hadee wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo fastabiqu lkhayraat iyo inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat iyo aayaadkaas iyo kuwo la mida ka hadlaya de qofku inuu khayraadka u degdego waqtiga ka faa'iidaysta baa la rabaa waqtigu waa dhaafaya qofka waxa weeyaan marka inuu taa ka faaiisaa loo baahan yahay wayaaka adigayo waxaan idiin kala digayaa wataswiifa sowfaysiga iyaaka iyo iyaaka sowfa sowfa lagaaga digayaa iyaaka wataswiif taswiif waxaa la yidhaahdo inaad macnaha sowfaysi baa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxaasaan dib ka samayn doonaa waa qaban doonaa waa baran doonaa waa cibaadaysan doonaa sowfadaas taa iska ilaali falcajzu cajzi iyo watakhalufu dibdhac iyo wadullu dulli iyo waxirmaanu munyatin munyadii hididiilihii qofka laga xirmaanayo intaasiba fiihi dhexdiisa ayay ahaatay ya intaasoo dhibaataaba isaga dhexdiisa wey taswiifkaas intaasoo la sheegayba fiihi sowfaysigaas iyo waa samayn doonaa ayay dhexdiisa ahaatay weeya ayib marka waxa uu yidhi imaamu nawowi muqadamada majmuuca adaabta qofka wax baranaya waxaa ka mid a himo sare inuu leeyahay waxa weeye in yar inuusan ku raalli ku noqon isagoo in badan baran kara waa sowfiisana waa inuu iska ilaaliyo wixii faa'iidaana inuusan xasilinteeda dib marin faa'iido yarba ha ahaato waaye saacad ka bacdi xataa haddaad helaysid haddeer ha sugina haddeer faa'iidadaada qaado ee dibmarinta aafaad badan buu leeyahy xilliga dambe a wax u dibdhigaysidna wax kaloo cusubbaad baranaysaa ama samaysanaysaa walaa tuhmiluu ha u dibdhiginina lilgadi maalinka biriya acmaala yowmikum maantadiinaan acmaasheedii biri ha u dibdhiginina waayo walaa tuhmiluu ha u dibdhiginina acmaala yowmikum lilgadi biri calaykum dushiinna waxaa ahaaday lahu lilaahina u ahaaday acmaalu birin samafal acmaasheed bikaratin ya xaalay acmaashaas ku sugan tahay ama acmaashaasoo bikaratin ahaatay taa waa lahood haddii lahu lilaahi loo celiyo inkastoo hadda damiirkaas macnaha marjiciisa aan la soo sheegin meeshaa laga garanaya waxaa kaloo lagu fasiray walaa tuhmiluu lilgadi acmaala yowmikum maantadiinaan acmaasheeda biri ha u dibdhiginina calaykum waxaa ahaaday lahu lilgadi biridaas calaykum dushiinna waxaa ahaatay lahu biri waxaa ugu ahaatay acmaalu birin biriba acmaal badanoo samafal ah baa dushiinna ahaato biri la doonaya inaad la timaadaan bikaratin acmaashaasoo kara iyo tiro badnaan ku sugan ayaa biriba laydinka rabaaye midii maanta biri ha u dibdhignina biriba intaa la gaarin haddaa qofku dhimantay acmaashii khayrka inta dibdhigtay oo aad biri u dibdhigtay birina aa gaari weydid soo qofkaasi qoomamoon maayo taasina waa dhibaato weeyaan shan shay baa la rabaa qofku inuu ka faaidaysto intaan shan shay ku imaano intuu dhallinyarada yahay inuu ka faaidaysto intuusan weynaan intuu caafimaadka qabo inuu faaidaysto intuusan xanuunsan inta uu maarata hodanka yahay inuu faaidaysto intuusan faqri noqon intuu jaaniska haysto inuu faaidaysto intuusan mashquulin intuu nool yahay inuu faaidaysto intuusan dhiman rawaahu lxaakim waqaala saxiixun calaa shardihima shardu lbukhaariyi wa muslim marka imaamu shaaficina wuxuu yidhi alwaqtu sayfun in lam taqdachu yaqdacak waqtigu waa seefoo kale haddaadan adigu goyn isagaa ku goynaya ayuu yidhi alimaam ashaafici wa shamir shamir buu yidhi yaa dadaal oo xaydxaydo waa yahay wakud dhumbo baxral culuumi culumta culuumta baddeeda fa inamaa tanaalu waa un gaarin adigu almunaahi didiilo waxaad ku gaaraysaa biljiddi dadaal oo maca tarki ladatin macaanka tegiddi maceeda waxaa naftu macaansanaysaoo waxa weeye iska waqti dhumiska iyo iska hurdada iyo iska maaragtay baashaalka iyo waxaa naftu macaansanaysaoo laga tago iyo dadaal aad la timaado baahi didiilaha ku gaaraysaa meesha u saraysa cilmigana laguma gaaro laa yustadaacu lcilmu biraaxati iljismi waxa weeyaan imaamu muslim baa saxiixiisa ku warinaya jirka oo iska raaxaysanaya cilmiga laguma gaaro marka waxay ka dhigantaha waqud dhumbo baxral culuumi waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay cilmun oo kal baxri ya cilmi oo waxa weeyaan badda oo kale ah waa sidaasay noqonaysaa min idaafati lmushabahi bihi lilmushabah ayb marka imaam axmed baa la yidhi goormuhu addoonku jannada waxaan leeyahy raaxada macaankeeda helaya iyo dhadhankeeda wuxuu yidhi marka u horeyso tillaabada lugta koowaad ou jannada geliyo markaasaa raaxo helaya adduunka intaa joogto qofku inuu dadaalo uusan waxba raaxo raadin ayaa loo baahan yahay juhda uu bixiyo waay ayb marka dee qofku inuu dadaalo baa loo baahan yahay culimmadii hore in badan baa cunnada badan iska daynaysay saysan biyo badan ugu baahan haddii ay da- de binto cuno badan iyo biyo badan isticmaalaanna xamaamka inay galgalaan oo hadba suuli galaan bay u baahanayaan waktigaas marka ay hadba halkaa kusii socdaan oo kasoo socdaan xamaamkana wakti wuxuu noqonayaa ka dayacmaya marka saysan ugu baahan bay iska dayn jireen imaamu eh, alimaam waxa weeye shucbat bnu lxajaaj waxaa la yidhi dharkiisa midabkiisu wuxuu u ekaa ciidda oo kale maxaa yeele cilmiga buu aada ugu mashquulsanaa jaaniska oo hadba uu ku dhaqayana uma een, uma badnayn markaasaa dharkiisu siiga u ekaa wakun waxaad ahaataa baadilan mid bixiya baadilan mid bixinaya juhdan kabiiran dadaal badan ka mithli man sidii qof oo kale yaa yaquusu dhumbanaya albixaara badaha kay yafuusa soo ugu liibaanoo u helo biduratin jawhar dadka badaha dhumbada dhibaatada iyo mashaqada ay badda ay ka gaaraysa ma yara inay ku halaagsamaan baa dhici kadha inay ku dhintaan baa dhici kadha in eh, yaxaas iyo bahal kala goostaa dhici kadha laakiin maxay waxaasoo dhibaataa ugu dulqaadanayaan waxay isleeyihiin dheeman iyo jawhar aa meeshaa ka soo heshaan faa'iidadaas bay bahashaasi leedahay darteed bay dhibtan ugu sabrayaan adiguna juhdi badan bixiyo sida dadkaasiba taas ugu sabrayaan adduunyada adiguna waxaad behelaysaa wax ka sii sarraysa jawhartaas ay iyagu raadinayaan Eh, sheekhii la dhihi jiray eh, cabdulaahi bn abi rabaax labaatan sana baa joodargiisa gogashiisa u dhex taallay baa layidhi masaajidka halkaasuu iska fadhin jiray diinta maaragtay ku baran jiray ku raacan jiray halkaasuu iska jooga ilaahu markii dambe hadda noqday rugni ka mid a arkaanta cilmiga iyo diinta iyo hoggaanka lagu dayanayo ragga waaweyn heerka ayuu gaaray markii dambe wuxuu xajiyey toddobaatan jeer wax ka badan baa layidhi saasuu ahaa wakun waxaad ahaataa saabiran mid sabraya ahaw fii kulli cusrin yaa dhibaato dhammaanteed mar haddaa wax baranayso ku sabriya washidatin shiddo dhammaanteed tanal waxaad gaaraysaa yaa akhi walaalkayow sha'wal culaa sarraynta yaa meesha u sarraysa baarkeedaa gaaraysa yoolkeedaa gaaraysa iyo walmasarati masarada iyo faraxa yoolkiisa gaayadeeda meesha u dambaysa ayaa gaaraysaa mar haddaa marka hore dhibaatada ku sabadhid marka dambena waxaad gaaraysaa wanaag iyo horumar iyo barwaaqaa gaaraysaa ayib marka barwaaqo barwaaqo laguma gaaro inta badan waxa weeyaan qofka raaxadan doorta raaxada dambaa ka tagta marka waxaa la doonayaa inuu halkaan inta qofku dadaalo raaxada dambe uu helo idaa maa tasaabaqat idaa tasaabaqat maada markaa ziyaado ka dhigtin idaa maa tasaabaqat idaa tasaabaqat markii ay tartanto khuyuulu dawi tuqaa cabsida kuwa u saaxiibkaa fardahoodu bimiidaanihaa goobtooda iyo garoonkooda markii lagu sii daayo ay halkaa ku tartamaan cajil adiguna dedeji khudaanka tilaabadaada bisurcatin si degdega dadka ahlu taqwada ah hadi macnaha fardahooda markay sii daayaan waxay ka dhigan tahay markay acmaasha saalixaadka ku kala tartamahayaan adiguna tilaabadaada dedejiyo acmaashaa saalixaadka dhinacaada adiguna tartanka ka gal walaa tarda ha raali noqonin an tabqaa ina adigu baaqi noqoto waraa'a jiyaadihim fardahooda gadaashooda inaad adigu socoto oo gadaal aa ka soo socoto aa halkaa ha ku raali noqonin waxiidan xaalaa tahay mid keligiisa bilaa unsin wehel la-aan oo lagaa lagaa horumaro lagaa cararay fatandama'a markaa qoomooto fatandam waa markaa reebaysa qaadaysa waa reebaysaa laakiin markaa hadda fasiraysid fatandama'a qoomamooto bixasratin shallayto iyo qoomamo iyo qawad ay markaa kugu dhacaan taa ha ku raali noqon ayb wa kun waxaad ahaataa mukhiran mid badinaya dikra allaahi ilaahay dikrigiisa mid badinaya noqo bikhalwatin fii khalwatin bacdu bimacnaa fii khalwada dhexdeeda keligaa mat- markaa tahay ilaahay xuskiisa badi wa jamcin wa fii jamcin ummad markaa ku dhex jidhina ilaahay xuskiisa badi wa leylin wa fii leylin habeenkii iyo walmasaa'i galabkii iyo waqudwatin gelinka horeba subxi intaba waxaad badinaysaa ilaahay cabsidiisa iyo dikrigiisa subxaanahu wa tacaala wa fii jamcinta macnaha wa fii jamcin yadkuruuna allah qole ilaahay iyaguba xusaaya kuwaas markaa dhex joogtidna ilaahay xus weeye waayo qiraa'ata qur'aanin majiidin faratilan faratilan tartiili oo kala dhigdhig oo kala tartiibi qiraa'ata qur'aanin qur'aanka akhriskiisa qur-aankaasoo majiidin majiid oo sharaf leh likay tartadiya likay tartadii markaa qaadaysid waa reebaysaa laakiin markaa hadda fasirayno likay tartadiya saaad u- u- u garbaridato oo u huwato kiswata majdin sharafta isku jooggeeda iyo wa rifcatin kiswata majd rifcatin rifcada iyo saraynta yaa xullideeda iyo isku jooggeeda saa u xirato waxa weeyaan qur-aanka kariimka ah waratili lqur'aana tartiila kala bayaani ha ha cayrinin waxa weeye walaa yakuunanna hamu axadikum midkiin macnaha ujeedkiisa iyo dantiisu yaysan noqon a- suuradda aakhirkeeda mar gaar ama meeshii joojiska ahayd mar gaar ujeedku inuu saa yahay lama rabo ee waxaa la rabaa inaad tartiibtaada u akhrido wasabixan wasabix tasbiixso bixamdillaahi xaalaa ku maran tahay ilaahay mahadintiisa fi subxi subxii iyo walmasaa'i galabkiiba macal baaqiyaati saalixaatina lala qabo baaqiyaatu saalixaadkii albahiyati nuurayi ee nuurayay oo iftiimayey iyaduna sidaas samee intaasoo aayadood oo toban aayadood iyo ka badana oo dhahayo maaragtay wakhtiyada inay cajiib yihiin subxii iyo galabkii wadkur rabbaka kaiiran wasabix bilcashiyi walibkaar labadaa waqtiba in ilaahay la xuso ayuu markaa halkaas een, inuu ku qoran marka waxa weeyaan subxaana allaahi wabixamdihi haddee iyaduna waxa weeyaan waa axabu waxa weeyaan xadiidka isaga ay waa een, ilaahay waxaa loogu kalgacal badan yahay hadal xaggiisa waxa weeye subxaan allahi wabixamdi marka hadalkaasi waa dee hadalka aadam binu aadamka kan loogu kalgacal badan yahay uguna fadliga badan waa kaa weeyaan laakiin hadal oo dhan kan ugu fadliga badan waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam ullaahi weeye kalaamullaahi weeye kaas baa ugu sarreeya markaa dee dadkii wanaagsanaa cibaadada iyo daacadana waa ku dadaalayeen qofka markaan weyne bay lahayeen salaada ceshaa iyo midda subaxa jamaacada ka weyno malahaan u xumayn jirnay inuu munaafiq noqday baanu maaragtay u malayn jirnay haddii laakiin labadaas salaadood dadku og yihiin waxa khayr ku jira xataa iyagoo guurguuranaya bay imaan lahaayeen haddii curyaan yihiin xataa waa imaan lahayen ayb taasina wata oo waxyaalaha qofku la rabo inuu daa'imo weeye allahuma salli calaa muxamadin calaa aalih waasxaabihi ajmaciin wasalli salaata salaada ku tuka biljamaaca daa'iman fii daa'imin yaa mar kastaba jamaacadaad laazim rawaatibahaa ixfad ixfad xafid rawaatibahaa salaada raatibooyinkeeda sunnayaasha salaadaha kuwa ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya iyo l- maaragtay iyagana xafid waduxaa waxfad waxaa kaloo xafidaa aduxaa salaatu duxada maca kulli daxwatin barqin kasta maalin kasta barqadii salaatu duxada iyadana ku dadaal oo xifdi oo waxaa samaynaysaa Een, waxyaalihii nabigu dardaarmay baa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam abu hureyra baa loo dardaarmay maal- bil kasta inuu saddex beri soomo labada ragcadood salaatu duxa inuu tukado inta u yar weeyaan inuu witriga la yimaado intuusan seexan Haa, haddaada mar maarata ka baqaysa inaa hadhow kici weydo kadaa waxaa la mid ah alwitru witrigii baa la mid ah waayahay wanwi waxaa niyeysataa alictikaafu ictikaaf bimasjidin masaajid markaad geshidna saasaa usoo geshidba yeesan kaa dayacmin waxaa niyeysanaysaa waxaa la yidhaahda ictikaaf baa niyeysanaysaa siisaad ay kugu socoto fadaa'il tiro badan wasalli tuka salaataleyli salaatuleylkana tuka min bacdi hajcatin hurda ka bacdi intaa qofku seexatay ka bacdina salaatuleylka tuko kaanuu qaliilan min alleyl maa yahjacuun dadkii wanaagsanaa markii la tilmaamayey sida ayaa la yidhi qofku markuu tooso hurdada inta indhaha ka masxo oo cadaydo oo cirka fiiriyo oo aayaadka oo akhriyo suuratu aali cimraan ka bilaabanaya ina fii khalqi samaawaati walardi sida bukhaariga iyo muslimkaba ku sugnaatay sidaasaa fiican waay salaadaasina waa salaad cajo badan weeyo muhiima gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ah iyo qofka cibaadaysanaya Een, marka waxa weeyaan dee qof cilmi dalbayo waxa weeyaan habeenkii aan kacaynin ama wird- wardigaa lahayn iyadana waa laga fiican yahay imaamkii subki la dhihi jiray taqyudiin waxa weeye cali ibni cabdilkaafi waxa weeyaan awlaadiisa wuxuu kala dagaalami jiray ka nahyin jiray hameenka niska dambe inay seexdaan xataa wuxuu dhihi jiray niska dambe inaad soo jeedaan ka caadayeesha haddaa caday- haddaan wax kale samaynayn xataa kula cayaadhaan laakiin qofku arko isagoo niska dambe hurda qofkaas iyo isaga dagaal bay u ahay wa kun waxaad ahaataa fi salaati salaada dhexdeeda khaashican ahow fi salaati salaada dhexdeeda mid khushuucsan mutadabiran mid tadaburaya ahow qirada qiraa'ataha salaada qiradeeda yaa saaxi waaye saaxiibow yaa saaxiibi wey maca xusni hay-atin hay-ada wanaaggeedana lala qabo si fiican adoo u labisay hay-adaada qurxiyey salaada galoo dhar wanaagsan oo sharfan adoo qaatay baa la doonayaa inaad salaada geshid dadkii wanaagsanaana salaada saasay ugu dadaali jireenoo khushuucdoo dhan baa u imaan jirtay markay salaada galaan ninkii la dhihi jiray curwat bnu zubayr waa isagii salaada dhexdeeda mar haddou golaan waxba kala dareemi jirin in badan waxay soo rareen inay maaragtay lugta inta xanuun kaga dhacay xanuunkaa kaankarada oo kale ah ee markaa la yidhi ee dhakhaatiirtu isku waafaqeen inay lugtaani tahay in la gooyo haddii kale jirka kale xanuunku gaarayo ama u dhiman karaba markaasa waxay ku dhaheen waxaanu kugu dar- eh, siinaynaayo kugu suuxinaynaa daawaan ku siinaynaa daawo qofka maaragtay seexinaysa oo dee dawada daroogadayo dadka lagu la siiyo marka la qalayo markaasu wuxuu yidhi caqligaygu mar hadduu tagayo may haddaa kollay samaynaysaan buu yidhi waxa weeyaan marka waxaad samaysaan anigoo salaada ku jira yaa lugta gooye waxba daroogan uma baahni markaasaanan balla soconba Eh, waxba dareemaya markaas markaasay lugtii gooyeen isagoo taaganoo salaada ku jira isma bedelin baa la yidhi Een, markii la gooyena wuxuu yidhi ilaahay waa og tahay inaanan lugtaa wax macsiya weligay ugu socon iyo wax xumaana ilaahay inaanan weligay ugu socon ilaahay waa ogta markaas sidaasay ahaayeen khushuucdooda iyo cajaa'ibtoodu Ee, wax la yaab leh oo cajab badan ay ahay wabaadiruu degdeg ilalkhayraati khayraadka u degdeg wadlub waxaad dalabtaa waaye kh- madinatan makaanu malayaal oo lahaa u ahaaday khayraadka yaa min jihaatil kowni kownka jihaadkiisa ka dalab koonka meelaha dhinacyadiisa yaa khayraadka ka dalab makaanu malayaashiisana ka dalab fi kulli darfatin darfo kasta iyo ilbiriqsi kasta iyo mar kastaba halkaa ka dalb fii kulli waqtin waxiin marka wuxuu yidhi waxaa dee waxa weeye waddooyinka oo dhan waddooyinka ilaahay lagu gaaraa waa badan yihiinoo qofba meel baa ilaahay u sahlaya subxaanahu wa tacaala meeshaasou markaas haddee badinayaa qofba camal baa ilaahay u fududaynayaa sidaasaa la doonayaa tamasag waxaa ku dhegtaa bixubilmustafaa nebi moxamed jacaylkiisa sayidil waraaha khalqig oo dhan sayidkooda wacaduu ku qaniin wacaduu ku qaniina calayhi xubbigaas binnawaajidi gowsdambeedyada ikhwati ya ikhwati yaa walaalahayow gowsdambeedka ha- ha- nebiga jacaylkiisa iyadana ku qabsada calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan gabadhii waa garanaysaan een, maalintii uxud aabbaheed iyo walaalkeed iyo ninkeeda inta la dilay waxay tiri war nebigii ka warrama calayhi salatu wasalam waa fiican yahay baa layidhi nebigi alxamdu lilaahi bay tiri halay tus markay aragtayba waxay tiri kullu musiibatin bacdaka jalal nebi allow dhibaato kasta adiga daba- sokada waxa weeyaan waa mid fudud mar haddaa adigu ii nooshahay wax kastoo kale waa ka sabri karnaa sidaasaa xubbiga ka gaaray dadkii wanaagsanaa iyo saxaabadii Ee, haddii nabiga lasoo qaadaba jirkooda isbedeli jiray ee si kale u ekaan jireen midabkoodu bedelmi jiray Ee, imaamu maalig magaalada madiine daabad inuu ku dul fuulo oo ku raaco uu diiday yiri nebi maxamed ciidda oo hoosteeda ku saa- ee, ku jiro korkeeda daabad anuu ku mari maayo Een, ay ka mid ahayd waxyaalahaas oo dhan ayaa la- lasoo rarayaa iyo waxyaalo badan oo xubbiga nebiga ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam idaa kunta markaa tahay mushtaaqan waxa weeyaan mid jecel cishqinaya buluuqa dural culaa saraynta baararkeeda iyo kurusyadeeda gaarideeda fakun ahaw taabican mid raaca daahaa nebi maxamed biakmaali qudwatin dayasho mid ugu kaamilsanna ku raaca yaa sida u wanaagsan biaqwaalihi yaa aqwaashiisii iyo wa ficlihiiba ku raaca bal waxaalihi uu caanbuba ka dhigay aqwaasha iyo ficilkii kabacdi bal waxaali xaalka camimaya labadaba tanal waxaa gaaraysaa kula khayrin khayr dhammaantiis bidawaami daa'imid iyo wanicmati nicma ku gaaraysaa khayr oo dhan ayaa markaa gaaraysaa weeyaan in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni waa khayrka oo dhan mutaabacada nebiga calayhi salatu wasalaam ayuu ku jira aqwaasha iyo afcaashiisa lagu raaco calayhi salatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waay ayb dee dadkii ku caanbaxay raacitaanka nebiga sida cabdullaahi bin cumar oo kale iyo saxaabo kale oo badan iyo iyagana halkan ayaa qeybo badan looga taariikheynaya darsigeennaanna ee, waxaa ka mid a waxyaalaha sheikhu kusoo gebagabeeyey sharaxa wuxuu yidhi shaykhu mashaayikhinaa asheekh cabdiraxmaan bin cabdillaahi ashaashi almaqdashiy almashhuuri bisheekh suufi sheekh cabdiraxmaan suufi buu yidhi sheikhaas waxa weeyaan sheekh cabdiraxmaan ibn cabdillaahi baa la dhihi jiray shaashi buu ahaayo reer muqdisho aha wuxuu ahaa buu yidhi mid ijtihaad badan dadaal badan nebiga raacidiisa ku dadaala calayhi salaatu wasalaam aqo- ee, afcaashiisa iyo axwaashiisa qasiido laamiyaayo la yidhaahdo annubdat alyaqiiniya fi mucjizaati khayri lbariya ayuu leeyahay marka abyaaddeeda sida laga garanaya qasiidadaas afar boqol labaatan iyo sideed bayd bay gaaraysaa baa layidhi marka aad buu maaragtay nebiga sunnadiisa iyo kudayashadiisa ugu dadaali jiray raximahu allahu tacaala ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته